hiy alatii waata laa yarjicu minhaa aanu ka soo noqonaynin mubakirun mid ka lahay ilaa mawdicihi aanu usoo noqonayn leylan habeen yani dee uu kadib dhacayo xilli dambe u imanayo weye hadduu intuu ka laho uu dee xilliyo dambe labiyo tobanka iyo uu ka soo noqonayo weye habeennimo qiilla wuxuu leeyahay masaafatu qasri waa masaafadii lagu gaabinayo laba maalin socoda wamanka biqariibatin meel dhow ku sugan meeshaa meel ka sokaysa ninka ku sugan waan biqariibatin meel ka dhow halkaa baciidada qofka ku sugan kaxaadirin mid beledka joogu la midi oo falaa tusmacu bayinatu markhaatiyihiisa lagu dhegaysan maayo wayuxkamu laa yuxkamu lana xukmin maayo bikayri xuduuri isagoon joogin ilaa litawaarihi isagoo isqariya oo fakada mooyaane aw tacasusihi carwa ninka i yimaada dee isagoo yidhahdo halkaa awood isbida mooyaane marka waa lagu xukmin qaadiguna hadduu keeni kari waayo markaa waa lagu xukmino waladharu jawaazu lqadaa'i calaa kaa'ibin kii maqnaa waa lagu xukmin fii qisaasin qisaastii waxaddi qadfin waa xaq aadami oo maalka ayuu la mid yahay wa mancuhu fii xaddin lilahi tacaala mar haddii waxaan lagu oogayaa xad ilaahay uu yahay ama tacsiir yahay dee musaamaxo ayuu ku dhisan yahay iyo markaas reebid ka waxaaba laga yaaba dee qofkani inaanu dee qiraniya waaba dhici kartee waa inaan markaa isagoo maqan lagu xukmin walow samica hadduu dhegaysta bayinatan calaa qaa'ibin faqadima qabla alxukmi uu soo gala lam yastacidhaa soo ceshan maayo bala yukhbiruhu u warrami wayumakinuhu waxaanu u suurtagelin min jarkin walow cudila haddii la casilo bacda samaaci bayinatin markhaati intuu dhegaysadee uma ulliya dabeedna loo dhiibo wajabat isticaadatu soo ceshi ayaa waajiba waxau sheekhu leeyahay haddii uu bayino dhegaysta mid maqan qof maqan baa markhaati lagu dhegaystay faqadima qabla alxukm ayadoon la xukmin laakiin markhaati in la dhegaystay buu qofkii soo galay lam yastacid ma soo ceshan lam yastacidaa ma soo ceshanaya markhaatiyadaasoo dhan maya imkaanoo maqlaya ha laygu furo oo taa iyada xaquma leh bala yukhbiruhu dee qaadigaasaa u warrami markhaatiga dhegaystay wa yumakinuhu min jarxin waxaanu markaa u fasixi uu gacanta u gelin dee inuu markhaatiyadan jarxiyo ama la yimaado dee wixii markaa markhaatigoodan dhaawacaya min jarxi wixii markhaatigooda dhaawacaya inuu la yimaado ayuu u fasixi laakiin wuxuu sheekhu walow cusila bacda samaaci bayinatin intuu markhaati dhegaystay dabadeed ayuunbaaba waa taaru yimi o calaa shaqadii buba lagaa qaado haddana waa la ysku yaaco waxa la warnin dhaama heli mayno uma wuliya haddana waa loo dhibo calaa iskaga celino wajabat ilisticaada wuxuu leeyahay soo cesha ayaa waajib ah waa inuu markhaatiyadaiyo wixii dee dib u dhegaystaa maxaa yeelay dee maqalkii hore iyo markhaatigii hore saarkii u ka soo kii waa kii buraya shaqadaba la yeeliya hadda mid cusub ha bilaabo waida istucdiya marka la dacweeyo calaa xaadirin bilbaladi beledka mid jooga axdarahu qaadiguu soo xaadirin bidafci khatmi diinin ratbin dhoobo qoyan oo markaa la shaambaday ama wax lagu qoray ayaa dee loo dhiibiy oo lagu soo xaadir ow kayrihi ama kaa kayrkeed ow bimuratabin lidalik ama midda arrinkaa loo ratibay oo loo dhigay fain imtanaca hadduu diido bilaa cudrin axdarahu wuxuu ku soo xaadirin biacwaani suldaan ee suldaanka acwaandiisa iyo ciidamadiisa wacdarahu waanu ganaaxaya waxau sheekhu leeyahay wida istucdiya macnaha waxaa loo jeeda un isticdu horta waa dulmisuulin marka qaadigii laga doonan weeye nin xaadiroo jooga dulmi uu qof ku hayo inuu ka suuliyo wayda istucdiya marka bimacnaa laga doono qaadigii dulmi iyo gardarro uu qof cid kale ku hayo suulinteeda marka laga doono ee layla qaado ninkaasa waxa iyo waxaa igu haya ninkina magaaladuu joogaa calaa xaadirin bilbeledi beledka mid jooga ayaa looga dacwoodo la yidhi dulmi iyo gardarro ayuu lagu hayaaye tee naga soo qabo ken baa la yidhi meesha axdarahu qaadigu wuu soo xaadirin ninkaa majliska xukunka ayuu keeni si dee dadku ay u kala badbaadaanoo de ay arrimo u socdaan maxaa haddaba lagu keenayaa bidafci khatmi tiini radbin macnaha waxaa loo dhiibi dhoobo qoyanoo dee la shaambadeeyey ama lagu qoray ajib ilqaadi fulan qaadi hebel baa kuu yeedhaya macnaha waa halka nimka samanka ama warqadda yar laga isticmaalo ayaa beryaha hore dee dhoobada yar inta loo malaaso ayuunbaa markaa dee ajibtaana loogu qori jiray oo loogu yeedhi jiray intii dambe markaa wuxuu idhi وكان هذا أولا عادة قضاء قضاء السلف ثم هاجروا واعتاد الناس الآن الكتابة في الغاه في الكاغد مركا إن قرار كور قضاهم أي أنت دم به لقى عذرك وعلى برقي إنجليز كيف هالشري لك ده ينام بالي سرقي يشري يقولون بالي سرقي يشريو ده بيتنقف كاسين تقريرو أود ما يلين تري بهاش إنه كتر جاي سوى الله رادين يوسدون بمحكمة اللي ما تري بده أنت الله رضي أو غيرها أما ده واحد قال مثلا قرار لي وحين كاسر aw bimurattabin lidalik ama dee mid loo diray oo halkaasu isaga loo ratibo halkaasuna taagan baa lodhaoradu yeer hebel ama soo kaxee oo markaa kuwa adiyo goraala iyagu dee meelaha iska taagan fain imtanaca hadduu diido bilaa cudrin cudurdaar la-aan axdaru biacwaali suldaan dee ciidan baa loo diray markaa waa lasoo qaban wacazara waanu ganaaxi markaa aan la yar xidhaa marka waa tan dee imanka marka samanka loo dhiibay markhaataa loo sameeya hadduu diido kiis baa qabanaya markaas waa fakado waa lasoo qabanaya waa la xidhaya aw ghaa'ibin fii gayri wilaayatihi ama ciddan wax loo sheeganaya waa qayb fii hayri wilaayati wilaayadiisan meeshan isagoo xukuma meel ka baxsan ayuu ku maqan yahy falaysa lahu ixdaaru inuu keeno maray aw fiihaa buu ku maqanyay walahu hunaaka naa'ib laakiin cid baa u joogta lam yuxdirhu maa soo xaadinay bala yasmacu bayinatan markhaatuu dhegaysan waa yaktubu ilayhi wuu qorin aw laa naa'iba ama naa'ib meesha uma joogo falasaxu yuxdirhu min masaafati alcadwa faqadayunbuu ka keeni wahiya alatii yarjicu minhaa mubakirun leyna waa ta u ka soo noqon wa ana almukhadarata taa iyadu muxaajabadda ahi laa tuxdaru lasoo xaadirin maayo wa hiya man laa yakuru taanu badnayn way khuruujuha lixaajaatin dana u bixiddeedu waxau sheekhu leeyahay haddii masalan qofkan looga dacweynayaa uu ku maqan yahay fii kayri wilaayati intuu xukumayaba waa ka maqan yaho meel kale ku maqan yahay falaysa lahu ixdaaru dee wilaayo markaa kuma laha wilaayo isagu markaa kuma laho uma yeedhi karee dee markhaatiyada iyo dacwadaasunbuu dhegaysan hadduu doonana wuu gaadhsiin qaadigaasuu qoray aw qaa'ibin fiihaa kan laga dacwoonayaa qaa'ibun fiiha fii wilaayatihi buu ku maqan yahay walow hunaaka naa'ib laakiin tuuluu joogaa tuuladaana naa'ib baa u joogaa mid baa uga mas-uula lam yuxdirhu waxba qaadigu keeni maayo ninkaa tuuladaa ka keeni maaye bala yasmacu lbayina markhaatiga ayuu dhegaysan wayaktubu markhaatigaa u dhegaysane ilayhi naa'ibkiisaasuu dabeedna u qori wuxuu odhanayaa ninkaa halkaa jooga naa'ibkiisuu ku odhan markhaatiyada caynkaasaan ku dhegaysan dee ku xukmin buu odhan aw laa naa'iba haddaan meeshaa naa'ibu jooginna falasaxu yuxdiruhu wuxuu ka soo xaadirin min masaafati alcadwa faqad masaafadan ee masaafatu alcadwa masaafatu alcadwaduna hiya alatii yarjicu minhaa mubakirun waa ta uu ku soo noqonaya ninka ka kalahay ninka kalahaa waa ta uu ka soo noqonayo meeshiisa kusoo leylan habeen ninkii masalan kalahay intuu gaadho waa ta uu dee habeenkii ilaa habeenka uu kusoo noqonayo meeshiisii waxaa kaloo sheekuu yidhi waana almuqadara taa iyadu muxajabadda ahi laa tuxdar waxba dacwada halkaas loo keeni maayo ee waa la soo dhegaysanuun maxay rasuulku wuxuu ku yidhi uqdiya unays ilaa imra'ati hada fain ictarafat farjumha rasuulku wuxuu yidhi ninkii unaysow gabadhaa u tagbuuro hadday waxaa qirato dee rajmi buu yidhi wahiya ma laa yakuru khuruujuha lixaajaati waana ta aanay badnayn bixbixitaankeedu ee dee guriga iska fadhidaa ama marmar uun baxdaa taas weeyaan ayada waxba la loo yeedhi maaye dee waa lagu dhegaysan un buu leeyahay bayinadiiyo markhaatigii waa lagu dhegaysanayaa haddii dhaariya wax loo baahdana dee halkaasunbaa markaa lagu soo dhaarin bay yidhahdeen haddii aan masalan makaan lagu adkaynayo iyo waxyaalo kale aanay dhaarta ku jirin wallahu aclam baabulqismati qaybintii ayuu baab yahay markaa qaybintu waxa weeye tamyiizu bacdi alansibaa'i min bacdi waa dadkii wax lahaa oo nasiibyaalkoodii qaarba qaar looga soocayo ama waxoodii loo kala saarayo qasamkana waa bimacnaa qofkii u qaybinayay markaa haddaba qaybintani dee waxay noqonaysaa waxa la yaaliyo wixii la wada lahaa ee la qaybinayay hadday tahay dhaxal qaybinteed hadday tahay wax kaloo lagu shuraakaa qaybinteedii waa tamyiizu bacdi alansibaa'i min bacdin haddaba waxa isweydiin leh dee qadihii baynu ka hadlaynay maxaa qaybin ina geeyey waxaa la leeyahay qofka qaadiga ahi dee qaybin ka maarmi maayo oo mararka qaarkood ayaa dee waxaa loola imanayaa wax mushtaragaadahoo la wada leeyahay in loo lagu kala baxo loo kala saaro bal waxaa buu ka dhigan yahay bay dhahay ninka wax qaybinaya dee xaakimo kale ayuu ka dhigan yahay markaa in qaybintii xugunnada la raaciya ayaa muhiim noqotay waxaana waasala aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy waidaa xadara alqisma markay soo xaaldiraan qaybinta iyo goobta wax lagu qaybinayo ululqurba dadka qaraabada u saaxiibka ah maclushahiidka aynu ujeednaa waxa weeye qaybinta ilaahay baa xusay dad wax qaybsanaya xadiid saxiixina wuxuu ahaa shufcatu fi ma lam yuqsam waxaa la shufcaystaa waa waxa aan la qaybinin faidaa waqacat ilxuduud wasurifat iطuruqu falaa shufca marka laakiin xuduuddii ay dhacda ee waddooyinkii la kala weecsado shufca ma jirto halkaana wax la qaybinaya ayaa ku sugan xadiid kale bukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu isna ahaa kaana sala allahu alay slm yaqsimu lghanaa'ima bayna arbaabiha haniimooyinka wuxuu u qaybin jiray dad kale culimaduna way ku ijmaaceen qaybintaa baahina waa loo qabaayo dee dadkii wax wada lahaa si uu mid weliba milkigiisa si kaamila ugu tasarrufo waa lagama maarmaan iyo inuu qofkani ka murucsado ama ka baxo dee xumaantii ay wax wada lahaanshahan iyo gacmahan isweydaarsanin ay lahaayeen waxa uu sheekhu uhi qad yaqsimu inuu qaybiyaa la arkaa ashurakaau nimanka shurakadii inay qaybiyaan baa la arkaa ow mansuubuhum ama kaay iyagu keensadeen ow mansuubulimaami ama imaamku kii uu keenay wa shardu mansuubihi imaamku kaaw isagu keenaya shardigiisu dakarun weeye lab cadlun oo xorun oo xoro cadlun oo caadilo yaclamu garanaya almisaaxata cabiridda dhulkana yaqaano walxisaaba iyo xisaabta fain kaana fiiha taqwiimun haddii qiimayna ay ku sugantahay wajaba qaasimaani laba qaybiye ayaa waajiba wailaa haddii kale faqaasimun qaybiye keliyahun wa fii qowlin itnaani laba ayaa qaybinaya waxau sheekhu yidhi waxaa la arkaa shaygan mushtaragga ee la wada leeyahay inay qaybiyaan ashurakaa nimankan shurakadee wax wada lihi inay naf ahaantooda ayagu u qaybsadaan baa la arkaayo waa mid iska banaani leh xaqii ayaga ayaa lehe ow mansuub oo yaqsimu mansuubuhum kay wakiisheene ayagu ay soo taageen ay oogeenin inuu qaybiyana waa la arkaa oo ay isku waafaqaan qofu qaybiya ow mansuubu limaam ama imaamka ama madaxweynaha muslimiintii ninkuu u magacaabay u taagay arrinkaas ee isagu u wakiishay inuu qaybiya ayaa la arkaa markaa qaybta intaasoo dhamiba way qaybin karaan ayagaa qaybsan kara cid ay wakiisheen ay ka raali noqdeen baa qaybin karta miduu imaamku keenay ayaa qaybin karaa haddaba wa shardu mansuubihi buu yihi sheekhu imaamku kaa u isagu magacaabay ee uu meesha keenay waxa u shardiya dakarun inuu yahay mid lab oo islaan in la yidhaha belbelayo adugu wuxuu kala qaybi ma bannaana xorun oo xorehe addoonkii baa isar ka baxay cadlun oo caadil ah maxaa yeelay dee sidii xaakimkii ayuu wax laasiminayaayo dee ninka xaakimkii xujada ayuu eegayo wuu ku ijtihaadayey dee kan qaybinayaana isna waa lamidoo masaaxadii iyo qadarkiiyabuu eegayaa dabeedna dadkii ayuu dee waxoodii u kala saaraya saasuu ku ilsaaminaya waana wilaayo oo dee qofka aan arrimaanaynu soo sheegnay aan isagu ku qomayn deka labayn ee aan xor tahayn ee caadilkahayn ahlu wilaaye ma noqonayo wilaayada ehlu ma noqonayo waxaa kaloo shardiga dee cadaalo marka la yidhi islaamnimadii baa meesha soo gelaysaa waxaa kaloo soo gelaysa dee inuu caqli leeyo qaangaar yahay baa soo gelaysa isla markaa waxaa kaloo loo shardiyaa dee inuu markaa maqal leeyahay wax maqlayo wax arkayo oo hadlayo oo nin wax koobi karo wax kala garanayo uu yahay ilaa kii kale waxba ma kala saari karayeen yaclamu lmisaaxa waa inuu garanayaana misaaxada macnaha dee cabiraadda dhulka iyo waa inuu garanayaa dhudhuminteeda iyo mitrinteeda waa inuu garanayaa walxisaaba xisaabtana waa inuu garanayaa maxaa yeelay dee waa aaladii waxaan lagu qaybinayo weeye inuu qofku markaa mitrintaa iyo mitirkiba intuu soo baxayo waxaaso dhan waa inuu la socdaa iyo xisaabtii haddii kale waxba ma qaybin karayo fa in kaana fiiha buu haddaba yidhi qismada haddii ay ku sugan tahay taqwiimu qiimayni wax la kala dhambalayo un ma ahae wax la qiimaynayo laysu eegayo ayaa meesha ku jira wajaba qaasimaani laba qaybiya ayaa lagabaa ma haddii meeshaa qiimay inay soo gelayso waa inay laba ruux ay meeshaa joogaan maxaa yeelay dee tiraa loo shardiyaa xagga qiimaynta oo qiimayntani waxay tahay waa markhaati laga marakacaya qiimaha inuu shayga qiimi sidaa yahay wa ilaa haddii kaloon shaygaa qiimayni aanay ku jirin fa qaasimun qaybiye keliya ayuunbaa ku filan fil adhari haddaan qabanno qowlna wuxuu leeyahay maya itnaani laba ayaa laga maarmaana ama qiimayni ha ku jirto ama iyaanay ku jirin markaa khilaafkana waxa uu ku salaysan yahay ninkani maxaakim ba mise waa markhaati marka haddii la yidhaahdo waa xaakim dee mid quraa ku filan haddii la yidhahdo waa shaahidnaa dee laba ayaa laga maarmaana walilimaami imaamkii waxaa u sugnaaday jaclulqaasimi inuu ka yeelo xaakiman fi taqwiim qiimaynta inuu xaakim uga dhigo oo fa yacmalu fiihi bicadlayn inuu ku camal fali wayajcalu limaamu imaamkuna wuxuu ka yeelayaa risqa mansuubihi kaa isagu magacaabay dee masruufkiisa iyo risiqiisa min baytilmaali buu ka yeeli fain lam yakun haddaanu jirin faujratu cala shurakaa'i bay ahaatay fain ista'jaruuhu hadday soo kiraystaan wasamaa kullun qadran u magacaabo lazimahu waa ku waajibaya wailaa haddii kale falujratu muwasacatun waxaa lagu qaybin cala alxisasi xisooyinka iyo qaybaha ay qaadanayaan wa fii qowlina cala aru'uusi madaxyaalka ayaa loogu qaybin waxau sheekhu yidhi haddaba ninka imaamku maga waxaa imaamkii uu leeyahay buu yihi madaxweynihii dadka muslimiinta ah waxa u bannaan jaclulqaasimi inuu qaasimkaa ka yeelo xaakiman fi taqwiim inuu isaga yidhaahdo waxaa qiimaynta ayaan kuu magacaabay markaa markhaatigeeda dhegayso oo xukun inuu yidhaahdo ayuu soo ninkaa hal intaaba u magacaabo isagii fa yacmalu fiihi bicadlayn marka wuxuu ku camal falayaa ninkaa qaasimka ee xaakimka xagga qiimaynta looga dhigay wuxuu ku camal falay laba caadil laba caadil buu diranoo dee qowlkooda ku soco wayaqsimu isaga ayaana nafahantiisa dee u qaybinaya waxay isweydiin leh dee meeshan hawl baa ka soo baxaysa xaggee masruuf looga doonaya wayajcalu limaamu risqa mansuubihi imaamku kaaw isagu soo ogay ee meesha keenay haddaanu nin iska mutabaricoo ilaahay hortii un wax ku wadaya aanu ahayn min baytilmaal dee bangiga muslimiinta ayuunbaa masruufkiisa la saaraya waa marka uu dee wax ku jiraan weliba sahmiga masaalixda caamkaa ayuunbuu ka mid noqonayaayoo dee sahmiga masaalixdu ka mid noqonaya masaalixda caamkaa buu ka mid yahay arrinkani fain lam yakun haddaba baytulmaalkii waxba kuma jiraan ama waxbaa ku jiraane meelo ka muhiimsan baa jira fa ujratu cala shurakaa mushqaayadda ninkaa dadkan wax wada leh ayaa laga doonayaa qaybinta qaarkood ha doonaan ama dhammaantood ha wada doonaan maxaa yala iyaga ayaa loo shaqaynaya culimada qaar waxay idhahdeen ka qaybinta doona ayuunbaa qarashkaa laga doonaya ee laga wada dooni maayo fa in ista'jaruuhu haddaba hadday kiraystaan qof bay soo kiraysteen oo yidhaha noo qaybi wasamaa kullun qadran mid welibana wuxu uhi intaasaan ku siinaya lazimahu waxaa ku waajibaya waxa u magacaabay ama ha isleekaystaan waxay bihaan ama ha kala badsadaan mar hadday qofka caqdiga kula soo galan waxaa noo qabo intaasaan ku siinayna intii baa ku waajibaysa wa ilaa haddii kale oo aanay masalan waxba magacaabin faalujratu muwasacatun cala alxisas calaa qadari alxisas ujradii ayaga ayaa la saaray waxaana loogu qaybin dee qadarka xisadaha ay qaadanayaan ayuunbaa loogu qaybin shaqayadiisaas intay tahay wa fii qowlina cala ru'uus qowlna wuxuu leeyahy mee madax kakow baa loogu qaybin intay kala qaateen loogu qaybin maayee waxaa loogu qaybinayaa madaxyada maxaa yeelay wuxuu leeyahay nasiibka yar iyo nasiibka badanda isku si unbaa looga shaqaynaya oo loogu kala saaraya marka mid walba waa loo shaqeeyey wixiisi mar haddii la siiyey xaggaa waa iskaga mide ha la eego un madax kakow uma intaa dabeed maaka caduma weynaday addararu dhibaatadu fii qismatihi qaybintiisa ka jawharatin waaba jawhar wa hawabin iyo mara nafiisayna oo wanaagsan wa zawjay khufin qufka labadiisii lugoodba weeyaane in dalaba shurakaau kulluhum hadday qismatahu doonaan lam yujibhum alqaadi ka ajiibi maayo walaa yamnacum u diidi maayo in qasamuu bianfusihim hadday u qaybsadaan waa in lam tabtul haddaanay buraynin manfacatuhu ka sayfin yugsaruba weeye wamaa yabdulu nafcuhu wuxuu burayo almaqsuud ka xamaamin iyo wadaaxunatin sagiirayniba weeyaane laa yujaabu la ajiibi maayo taalibu qismatihi qaybintiisa ka doonaya fil asaxi haddaan qabanno ee fa in amkana hadday suurto gashay jacaluhu xamaamayn xamaamayn in laga yeelo ujiiba waa la aqbali wixii haddaba la qaybinayey ayuu halkan sheekhu inooga gudagalo wuxuu yidhi intaa dabadeed waxa la qaybinayo ma shayga mushtaraka ahee caduma adararu fii qismati ay weyn tahay macnaha dhibaatadiisu ay dhibaato jir dhibaato weyne ay qaybintiisa ku jirto caduma adararu fii qismati macnaha dhibaatada qaybintiisa ku jirta ay weynaatay waa maxay masalan dee waa jawhar yaroo markaa iyo maro nafiisayna oo wanaagsan ayay wada leeyihin ay doonayaan in la qaybiyo wa zawjay khufin dee waa khuf ama ka badhe dee iyaga ayay wada leeyihiinoo markaasuu leeyahay noo qaybiyo midba middiisa ha qaato zawjay khufin israacay baad dee albaabay samaysteenoo midba markaa fiyaaradda dhinac buu laha markaasuu leeyahay naloo fujiyo in dalaba shurakaau kulluhum kuwii wada lahaa hadday doonaan qismatahu qaybintiisa lam yujibhum alqaadi qaadigu ka ajiibi maayo arrintaa ka yeeli maayo waanu u diidayaa mar hadday manfacadiisii ku burayso maxaa yeele waa safiihnimo waa safiihnimo o war kabahan haddaad la kala tagtaanoo midkiinba mid qaato dee waxba tari mayso haddii aa maradan yaree fiicane quruxda badan macawistan qurux haddaad kala laba laba ka kala dhigtaan dee way baabi'i jawhartan haddaad kala badhaan waxba tari mayso waarseedaa isugu daysaba odhanoo dee qaybinteedu safiihnimay noqonaysa siraajuddiin albulqini baa isagu xaggaa kabaha labadaa kabood markaa qaybinteeda ka yar murmayoo wuxuu uhi waa iska banaantay inay qaybsaan oo dee mid waliba tiisa mid cag keliya leh ayuu la heli karaa buuri fa inahu qad yantaficu bifardati lkufi kaan yakuuna aqdaca riji ama isagaaba dee lug goolaan kara buuri ama mid lug labu la heli karaa markaa taa waa iska qaybsan karaan buuri laakiin waxay dhaheen culimadu waa shay iska naadiraho naadirna wax xuguna uu leeyahay ma jirto haddee wuxuu sheekhu uhi walaa yamnacuhum u diidi maayo in qasamuu bianfusihim hadday ayagu naf ahaantooda u qaybsanayaan loo diidi maayo laakiin waa goorma markaan loo diidanay in lam tabdul manfacatu waa haddaan manfacadiisi shayga inaanay buraynin shaygan manfacadiisi haddaanay buraynin way qaybsan karaan waa maxay ka sayfin yugsar dee seef bay wada lahayn oo waar inoo kala barh bay yidhahdeen maxaa yeelay waa lagu intifaaci karaa oo dee sideedaaba nin waliba dhinaciisa yar wuu isaga haysan karaayo seef buu ka dhigin karaa me mindiyaabay ka samaysan karaan iyo tooriyo ayay ka dhigan karaanoo xaggana intifaac kaga jiraan asaxa laakiin waxay leeyihin ka yeeli maayo dee iska idaacatulmaal baa ku sugan wamaa yabtulu nafcuhu lmaqsuud wamaa shayga yabtulu uu ku burayo biqismatihi nafcuhu lmaqsuud nafcigii iyo ujeeddadii looga lahaa ayaa qaybintiisa ku buraya ka xamaamin dee waxaabay wada lahaayeen xamaam hal qoloo lagu maydho ay halkaa hor fadhiyaan ay lacagta ka gurtaan bay lahaayeen wa daaxuunatin bahashan wax ridiqda ayay lahaayeen ee raashinka lagu ridqo jinka raashinka lagu ridqo ama dee raycadii wixii beriga hore lagu ridqi jireen sakiirayna oo yar yar inoo kala qaybiya bay yidhaahdeen labadiina bay isqabsao inoo qaybiya bay yidhahdeen laa yujaabu aalibu qismati fi lasax ka qaybintiisa doonaya laga yeeli maayo buui dhibaata ayaa qofkii kale ugu sugan laa darar walaa daraara fi lislaam dee laysla dhibi maayo baa la yidhi islaam maxaa yeeley maqsinkii yaree xamaamka haddii la kala baro dee cidina ku maydhan mayso qofna geli kari maayo markaa ha iska baaba'a weeye baashii wax lagu ridqayey markaa la iyana la kala gooyo dee iyana ha baaba'da weeye markaa laga yeeli maayo buu leeyahy fa inam kala jeclu xamaameyn haddaba maqsin weyn buu ahaayo dee laba xamaan baa laga dhigi karaa ama laba daaxunaa laga dhigi karaa ujiiba dee waa la yeeli markaa kii lahaa hana loo qaybiyo ka diidana waa la qasbi walow kaana walow kaana lahu hadday u sugnaato ninka cushru daarin daar toban loo qaybiyey meesheed laa yasluxu lisukna oon gelidu habboonayn wal baaqina liaakhira ay u sugan tahay fal asaxu ijbaaru saaxibi lcushri ayaan la dirqin bialabi saaxiibi duuna cagsi maya waxau sheekhu yidhi laba nin ayaa daar wada lahaa daartaa toban marka loo qaybiyo meel ahaan waxa lahaa nin sagaalka kalena nin baa lahaa marka wuxuu leeyahay hadduu qof leeyahay cushra daari daar toban loo qaybiyo meesheed buu leeyahy laa yasluxu lisugnaa meeshiisaas tobanka marka loo qeeyay meeshiisaasina uma suubanto gelid wal baaqi liaakhira sagaalka kalena nin baa lahoo dee way usuubantaa gelid fal asaxu asax waxa weeye ijbaaru saaxibi lcushri ka isagu meesha tobnaad leh in la dirqiyaya bitalabi saaxibihi ninkii sagaal kale ah hadduu yidhahdo inoo qaybi sagaal leh hadduu yidhahdo inoo qaybi kii isagu tobneeyaha lahaa waa la qasbiga waxaa o dhan la qaybso maxaa yeelay ninkan dee imika sagaalkanihi isagu wixiisiibuu ku intifaacayaa wixiisiibuu doonaya u gaaraa waayo haddii la yidhaahdo dee suntan miskiinkii kale la baktiyee dee guriga wax ku lahaaye mase haddii la keleeyey wax ka soo gaadhayeene haddii uu seexdo dee wax ka helayey dee marka intiisi yarayd loo gooyey suntan meeshiisii baabaaday miyaan la odhanayni waxay leeyihiin isaga dhibtiisani kamay iman qaybintane waa nasiib yaraanta marka horaba meeshaan waxba ku haynino nasiibkiisa ayaa dhibaatadan u keenaye qaybintani umay keenin bay yidhaheen culamadu duuna cagsihi laakiin sidaa cagsigeed lama ogolo kii cushurka lahaa meesha tobnaad kii lahaa haddii uu yidhaahdo kii sagaal kalaa inoo qaybi hadduu yidhahdo laga fadhihi waayo kaa laga yeeli maayo isaga maxaa yeelay dee waa mudayic limaalihi mutacamid waa nin madaxadaygayo oo maalkiisa hallaynayo weeye markuu leeyahay meeshayda yare tobnaad aniga hallayn jaro maalkiisi u hallaynaya laga yeeli maayo isaga wamaa shayga laa yacdumu aanu weynayn dararuhu dhiba dararuhu dhibaatadiisu qismatuhu qaybintiisu anwaacun weeye axaduhaa biljzaa'i waa jusasiyo yani dhanballo ka miliyinba weeye iyo wa daarin mutafiqati labniyati daaray iswaafaqsan yihin ismayaasheedu wa ardin mushtabihati lajzaa'i iyo dhul ay iswaafaqsan yihiin ajzaadeedu fayujbaru lmumtanicu ka diida waa la dirqin fatucaddalu waa la isleekaysinaa sihaamu qoryihi kaylan xagga miisaan wasnan xagga miisaan wasarca xagga la dhumina bicadadi lansibaayi nasiibyaalka tiradooda ayaa la isuuri inay isla wada hadday simanto wa yuktabu waxaa lagu qori fii kulli ruqcatin warqad kasta ama kaar kasta isma shariikin baa lagu qori ow juz-an baa lagu qori mumayazan oo soocan bixaddin awjiha wa tudraju waxaa la geli fii banaadiqa sanaaduuq baa la geli mustawiyatin oo siman uma yukhriju wuxuu soo saari man lam yaxdurhaa kaaan meesha soo xaadeen ruqcatan ruqcatan ayuu soo saari warqad cala aljuzi alawal waa in kataba in kutiba lasmaa ama in kataba lasmaa hadduu qoray fa yucdi wuxuu siin man kharaja ismu cid magacii soo baxay aw cala ismi zaydin buu kusoo saari in kataba ajzaa hadduu juzaska qoray waxa u yihi sheekho shaygii aanay weynayn ama aanay dhibta ku jirta qaybintiisu aanay weynayn qaybintiisu waa noocyaalo saddexahoo qismatu ajzaa iyo qismatu tacdiil iyo qismatu rad baa la yidhaahdaa markaa wuxuu haddaba sheekhu yidhi qismatu lajzaa buu ayuu inoo soo horeysiyey ama qismatu lmushtabihaat waa waxyaalo isku mid ahoo ayaga dee la kala badhayo unoo laysu dhigdhigayo ayaa la ajzaa waa waa qismadii jus-aynta qaybaynta qaybuun baa laga dhigayaa waa maxay ka miliyin waa shaygii miliga ahaa mili maxaynu kitaabulqasbi ku soo nidhi maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salam waa wixii la miisaya ama la miisaamayey salamkuna ku bannaanay mili baa la yidhahdaa dee waa raashinadii iyo firiyadii iyo xubuubkii weeye mili baa la yidhahdaa wa daarin mutafiqati alabniya waa daar disaskeedu ay iswaafaqsan yihiinoo dee qurfooyinkeeda iyo maqsinadeedu ay iswaafaqsan yihiin afar lix shan sidaasa wa ardin mushtabihat alajzaa waa dhul ay jusaskeeda iyo qaybaheedu iswada shabahaan mar hadday sidaa tahay fa yujbaru lmumtanicu ka diida waa la dirqin walow dee nasiibyaalku haba kala tagsanaadaane wax dhibaato a baan ku jirin qofkan doonayaani wuxuu doonaya wixiisii inuu si dhammaystiran ugu tasarufo mushra ishtiraagan iyona uu ka baxo ayuu doonayaa markaa ka diida waa la dirqin haddaba qaabkii tan loo qaybinayay wixii markuu waxaa isku midkaa yahay qaabkii loo qaybinayay buu halkan sheekhu inooga bilaabay fa tucaddalu sihaam buu yidhi sahmiyaalkii iyo qoriyaalkii waa la islaakaysi tucadal waa la islaakaysin ashaam kaylan shayga haddii la miisaan miisaan baa la isku laakaysin wa wasnan miisaan ahaan baa la isku laakaysin haddii la miisaamo wa darcan dhudhumin baa la isku laakaysin haddii shaygu shay la dhudhumiyo se dhulka oo kale uu yahay bicadadi lansiba in nasiibyaalka tiradooda ayaana la isku leekay fatucadalu waxaa la isku leekaysiin bicadadi lansibaa'i nasiibyaalka tiradooda in istawad haddii ay nasiibyaalkaasi siman yihiin masalan waa saddex nin ayaa dhul masalan kaba soo qaad lixdan mitira ayay wada leeyihiin markaa waxaa fatucadalu sihaamu sahmiyaalkaas oo saddex qoriyadee sahmiyaalkii ay helayeen dhulkake waa la isleekaysiin bicadadil ansiba ay nasiibyaalkooda jira sow saddex ma aha saddex qoriyo isleeg baa laga dhigay saddex meeloodoo min labaatana ayaa laga dhigaya wey markaa fatucadalu sihaamu sahmiyaalkii bicadadil ansiba nasiibyaalkooda tiradiisa ayaa sahmiyaalkii qoryaha loo dhigayo lagu laysku leekaysin in istawad haddii ay nasiibyaalkaasi siman yihin hadday kala badan yihin uu inoo sheegi doono se waxaanu saddex bay udhaxaysaa saddex qaybood baa laga dhigaya sideebaa haddaba saddexdii qaybood marka laga dhiga loo soo kala saaray nin walbaba ma qayb qaadun baa la odhan may haddana waddo kalaa la raacayaa wa yugtabu waxaa lagu qorayaa saddex warqadood baa la soo qaadi saddexdaa warqadood baa wax lagu qorayaa saddexdaa warqadood baa dabeetana meel la gelin saddexdaa warqadood baa lagu kala siinayaa wuxuu yidhi wa yugtabu waxaa lagu qorayaa fii kulli ruqcatin warqad kasta waxaa lagu qoriy ismu shariikin shariik saddexdaa nin ee wax wada lahaa ayaa mid magaciisa lagu qori masala waxaad kaba soo qaadaa midna zayd baa la odhan jiray midna bakar midna khaalid baa la yidhaahdaa saddexdooda magac ayaa midba warqad lagu qori wa tudraju dabeedna waxaan leeyahay fii kulli ismu shariik ow juz-an ama waxaa lagu qori juz saddexdii qaybood saddexdii min labaatanaad baa warqadaa lagu qoraya mumayazan bixaddin ow jiha ayagoo lagu kala saaraya xad ama jiho masalan waxaa la leeyahay ka waxaa la leeyahay galbeed iyo ka dhexe iyo ka bari baa la leeyahay oo waxaa lagu kala saara jiho ama xad ka daarta ka horeeya iyo ka daarta xaggan ka xiga jihooyin baa marna lagu kala saar marna xad baa lagu kala saari karaa numberis baa loo samayn karaa number kow iyo number laba iyo number saddex raqam waaxid iyo raqam itain iyo raqam talaata laga dhigi karaa kaasaa lagu qorayaa markaa ama saddexda nin baa magacyadooda lagu qori ama saddexda qaybood ee dhulka aynu ka dhignay oo ama raqam yale ama xad soocana ama jihale baa lagu qori wa tudraj waraaqihii dabeedna waxa la gelin fii banaadiqa mustawiyatin banaadiqdaasi waataynu soo tilmaano meelo badan baynagu soo martay bunduqaasi meelo badan baynagu soo marayno ka rasaas baynu u naqaana imikana waa wax macnaha camal yar sanduuq oo kale aho wuxuu leeyahay ama dhooba laga samaynayo ama shamac baa laga samaynayaayo min naxwi shamacin aw tiinin waa wax yaroo adu warqadda lasii dhexgeliyo un mustawiyatin oo isleeg waraaqiga waxaa lasii dhexgelin haddana sanaaduuqdaa yaryaree isleeg xagga mise xagga shakli ahaanba marka sidaa la sameeya uma yukrijuhaa waxaa soo saaraya man lam yaxdurhaa midaan isagu halkan waraaqa markii wax lagu qorayey iyo markii la gelinayay midnaba aan joogin oo debadda looga yeedhay baa la odhanayaa soo saar maxaa la odhan uma yukrijuhaa waxaa soo saaraya uma yukriju man qof ayaa soo saaray lam yaxdurhaa aan joogin isagu meeshaa wax lagu qorayay meeshaa wax la gelinayey ayaa ruqcatan warqad buu soo saaray cala aljuzi alawal juska hore in kataba alasmaa haddii uu magacyaalka qoray haddii ay warqadaha masalan lagu qoray magacyaalka magacyaalka haddii lagu qoray warqadda waxaa la odhan waa qaybta koowaad dhulka labaatanka lamber kow raqam kow ayaa waxaa la odhanaya warqadu soo saar imika warqadihii magacyadaa ku qoran waxaa la odhan qaybta saddexda qaybood qaybta koowaad magacu soo saar baa la odhan dabeetana saddexdii halkiibaa ninkii la gelaya saddexdii warqadood ayuu ka soo saaraya mid ka mida sanduuqyadii iyo sanduuqii buu soo qaadiyo warqadii buu soo saaray fa yucdaa waxaa la siin man kharaja ismu ku magaciisa soo baxaa la siin eeg markan waxaa ku qornaa baynu idhi warqadaha waxaa ku qornaa magacyaalka dabeedna waxaa la leeyahay waarjuuskaa koowaad dhulka qaybtiisaa koowaad ee raqam kow magac u soo saar baa la odhan warqadiina waxaa ku qoran magac dabeedna gacanta ayuu gelinoo mid buu soo saaraya ku magaciisu soo baxo khaalid buu soo baxay misaal ahaan khaalidoo waxaa la leeyahy adu waxaad leedahay raqam kow baad leedahay mar labaad baa haddana la odhan gacanta geli oo raqamka labaad labaatanka labaad ayaa la odhan iminkan u soo saar uu soo saaro zayd baa ayaa ii soo baxday zayd waxaa la leeyahy adna kaa labaad baad leedahay dee bakarna waxa hadhaya markaa kii saddexaad ow cala smi zaydin zayd magaciisa usoo saar baa la odhan in kataban ajzaa haddaba ajzaadi baa ku qoran warqadahan ajzaadi baa ku qoran warqadaha ajzaadi baa ku qoran oo waxaa lagu qoray raqam waaxid raqam itnain raqam talaata markaa waxaa la leeyahy war zayd o halkaa istaag waa ninka zayd la yidhahdo usoo saar baa la leeyahay meel ninkii warqad buu soo qabanay waxaa soo baxday raqam talaata waxaa leeyahy zayd odu raqam talaata ad leedahay khaalid baa halkaa socda khaalid usoo saar raqam itnain baa soo baxay raqam itnain baad leedahay bakar wadna raqam waaxid baad leedahay saasaa markaa la odhanaya marka wax adag ma aha waase laga yaaba in adduunkii qaarkood ku adkaato axaduha bil ajzaai weeye ka miliyin taa ajzaada iyo jusaska iyo loo qaybinayo kamiliyin wa daarin mutafiqati labniyati weeye wa ardin mushtabihati lajzaa iyo dhul ay shabahaan qaybaheedu fayujbaru lmumtanicu ka diida waa lagu dirqiin fatucaddalu sihaamu sahmiyaalka waa la isleekaysiin kaylan haddii la miiso miis baa la isku laakis wawasanan haddii la miisaay miisaan baa la isku laakis wadarcan dhudhumin baa la isku laakis bicadadi lansibaayi sihaamtaana waxaa la isku laakaysanaya bicadadi lansibaat nasiibyaalka tiradooda in istawada hadday siman tahay mase hadday saddexdayn saddex isleeg baa laga dhigi wa yuktabu waxaa lagu qori fii kulli ruqcatin warqad kasta isma shariikin baa lagu qori ow juz-an baa lagu qori mumayizan mumayizan oo la soocay bixaddin awjiha wa tudraju waxaa la gelin deed fii banaadiqa banaadiqa ayaa la gelin ama sanaaduuqi reer mustawiyatin oo siman uma yukhriju dabeedna wuxuu soo saari man qof lam yaxdurha aan goobtaa joogin ruqcatan warqaduu cala aljuzi alawali usoo saari in kataba alasmaaa hadduu qoray fa yucdaa waxaa la siin man kharaja ismuhu cidduu magaciisu soo baxo aw cala smi zaydin zayd magaciisa kusoo saar baa la odhay in kataba alajzaa hadduu ajzaada qoray fain ikhtalafat ilansiba u nasiibyaalku hadday iskhilaafaan haddaba ka nisbin wa huluin wa sudusinba weeye juzi'at ilardu dhulkii waxaa loo qaybin calaa aqali sihaami sahmiyaalka kugu yar waqusibat kabaa sabaqa sidii inoo soo horumaray ayaa loo qaybin wayaxtarizu wuxuu iska ilaalin can tafriiqi xusati waaxidin mid xisadiisa kala geynteeda ayaa la iska ilaalin waxa uu sheekhu yidhi haddii ay iskhilaafaan nasiibyaalkii haddaba markii hore waxaan dhi waa saddex ninoo yacni ay si si isleegu leh haddaba halkan nasiibyaalkoodii ba iskhilaafsan waa maxay ka nisfin mid nis buu leeyahay wa thulusin midna saddex meeloodoo meel buu leeyahay wa sudusin midna lix meeloodoo meel buu leeyahay see baa la odhan markaa wuxu uhi juziyat ilardu calaa aqali sihaami dhulka horta waxaa lagu qaybi sahmiyaalka ka ugu yar sahmiyaalka keeba ugu yar suduska lix meelood ayaa laga dhigi wa qusimad waxaana loo qaybin kamaa sabaqa sidii inoo soo hormaray sidii inoo soo hormartay ayaana loo qaybinaya lixdaa qayboodun inta laga dhigo ayaa sidii loogu soo qaybin wayaxtarizu waxaanu iska ilaalin can tafriiqi xusati waaxidin mid keli ah xisadiisa in la kala geeyo waxaana weliba wanaagsan in waraaqaa lagu qora bay dhahay ajzaa marka ajzaa lagu qoro ee masalan ajzaadii lagu qoro ayaa waxaa la odhanayaa masalan zayd oo kale oo ninka lahaa niska ayaa lagu bilaabi markaasaa waxaa la odhanayaa zayd u soo saar marka loo soo saaro ee midi ay u soo baxdo ayaa labada xigana la siin labada xigana waa la siin si aanay ninkan zayd la yidhaahdo ee saddex meeloodoo meesha ilaa dhulkii lix meeloodoo isleeg baa laga dhigay isagana lixii saddex buu leeyahay saddexdiisi si aanay u kala tegin isagaa loogu horraysiin welibana waxa wanaagsan baa la yidhi in lagu qoro ajzaada oo la yidhaahdo waraaqii ajzaada ku qoran in la yidhahda ninka zayd la yidhaahdae saddex isagu me nis kale usoo saara baa la odhantiisa markuu halkaa istaagee loo soo saaro jus usoo baxo raqam waaxid usoo baxo ayaa loo raqamti iyo raqam talaatan adigaa leh raqamtin iyo raqam talaatan adaa leh way waxaa la odhan haddana bakar usoo saar baa la odhan oo ninkii isaguna uludka lahaaya markaasa waxa usoo baxay dee raqam arbaca raqam arbaciya raqam khamsu markaa yeelanaya raqam sitana markaa wuxuu haraya khaalido markaa ninkii isna sudiska lahaaya wayaxtarizu wuxuu iska ilaalin can tafriiqi xusati waaxidin mid xusadi inuu kala geeyo saaxibu suduska ayaan lagu bilaabayno tafriiqu dhinaciisa ayuu la ka imanaya saaxibu nuska ayaa lagu bilaabay athani ka labaadna waa bitacdiili qaybinta alqisma bitacdiil waa qisma iyadu waa isu dhigid ka ardin waaba dhul takhtalifu ay iskhilaafsantay qiimatu ajzaa'iha jusasyaalkeeda qiimaheeda iskhilaafo bixasabi quwati imbaad wax soo saarka awooddeeda xaggeeda marka laga ogo wa qurbi maayin iyo biyo dhawaanshooda wa yujbaru lmumtanicu ka diidana waa lagu dirqin calayha taas ayaa lagu dirqin fil adari haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi nooca labaad waa alqismatu bitacdiil waa qaybinoo shaygii isu cadilid iyo markaa isu dhigid isu dhigdhigid ayaa lagu qaybinayaa markaa wuxuu sheekhu uhi waa dhul oo kale takhtalifu qiimatu ajzaa'iha iminka taa hore waxay yidhi dhulka qiimihiisu isku wada mid buu ahaa iminka dhulkan qiimihiisa isku wada mid maaha maxay ku kala duwan yihiin waa dhulbeeradoo bixaasabi quwati imbaad xaggii wax soo saarka ayaa dhulna waa dhul carrasan oo dhoobaya oo wax soo saaraya dhinacna waxa weeye dhinac carraseen oo waxba soo saaraynin wa qurbi maa-in dhinac biyihii buu u dhow yahay dhinacna wuu ka fog yahay ogobay markaa dee isku qiimo maaha dhinacan wax soo saar kale iyo dhinacaan wax soo saar kalayn dhinaca biyaha u dhow iyo dhinacaan biyaha u dhoweynin isku qiimo ma aha marka ayadaa la kala bari maayo uun oo masalan dhinacii aan wax soo saarka lahaynna nin loo dhiibi maayo dhinacii fiicnaana nin loo dhiibi maayo ee waxa uu lagu fiirinaya ama lagu qaybinaya waxa weeye waa xagga qiimaha masalan dee laba nin baa wada leh labadaani waxay leeyihiin masale ka soo qaad saddex boqoloo mitir ayay wada leeyihiin saddexdaa boqol ee mitir dee u kala barun la odhan maayo waxaa laga yaabaa inay isku qiimo noqdaan laba boqoloo mitir iyo boqol mitir inay isku qiimo noqdaan baa la arkaa ama inay konton mitir iyo laba boqol iyo konton mitir isku qiimo noqdaan baa la arkaa sidaasaa markaana loogu qaybinayaa sidaas ayaa loogu qiimaynayaayo loogu qaybinayaayo oo masalan dee boqolkiina sahmi baa laga dhigi labadii boqolna sahmi baa laga dhigi saasaa loogu qori tuurayo ku kala qaadanaya wa yujbaru lmumtanicu ka diidana waa lagu dirqin calayha kadii walfil nadari haddaan qabanno dee qaybintii markii jusaska ay wixii isku leekaayeen isku midkaayana labada jus looga dhigayeyba waa lagu dirqenaye mar haddii xaggii qiimaha la isku leekaysiinayana ayana waa isku mid walow istawad haddii ay simanto qiimatu daarayni laba daarood qiimahood baa siman ow xaanuutayni ama laba dukaan fa talaba wuxuu dalbay mid kasta jacla kullin mid kasta liwaaxidin in loo yeelo falaa ijbaara wax dir qiimo jiro aw cabiidin aw hiyaabin oo min nawcin ujbira waa la dirqin aw nawcayni falaa may laba daarood ayay wada leeyihiin oo qiimahoodu waa isku mid aw xaanuuteyn ma laba dukaan dukaanna way dhahan marka dukaan khamri waxaa khamriga dhigitaana waa la ydhaha fadalaba dabeedna uu doono shariigyadii ayaa wuxuu doonay mid waliba jacla kullin mid kasta liwaaxidin in loo yeelo masalan midba mid ha qaata bay yidhahdeen midba mid ha qaato waala anugu kana qaada haddan kaa qaado balaa ijbaara horta wax qasabi ma jira halkaa oo hadduu mid ka midii dalbo midna u yidhaahdo waynu wada lahaanaynaa qasabayada ma jiro maxaa yeelay dee ujeeddooyinka iskhilaafsano waxaa laga yaabaa labadii guri isku qiimabaha ahaadaane dee xagga xaafadahooda iyo inay isku khilaafaan xagga dhismaha iyobaa laga yaabaa in la kala jeclaado marka aan wada daysanno aynu isku haysanna ka yidhaahda la qasbi maayo laakiin da way kala qaybsan karaan fadalaba jacla kullin liwaaxidin in loo yeelo falaa ijbaara aw cabidin aw hiyaabin dee addoommay hayn iyo mariyo min nawcin waa isi nooco keliya waar inoo qaybi buul shiidkaa markaas aynu wada leenahay ama addoommada inoo qaybi ujbira waa la dirqin markaas ka diida aw nawcayni hadday laba nooc yihiinna falaa lama dirqinayo dee waxa markaas ayana akraadda ayaa nooc kasta iyo jinsi kasta isku khilaafa ahaaliduka saddexaadna biraddi waa qismoo raddin iyo celin iyaduna ku tacalluqda bian yakuuna fi axad iljaanibayni biru waynu celyahay aw shajarun laa yumkinu aanay suurto gelaynin qismatuhu qaymintiisa oo fa yaruddu wuxuu celin man yaakudu ka qaataa qista qiimatihi qiimihiisa qaybka ninka kale ayuu celin walaa ijbaara fiihi wax dirqiina ma jiro wa huwa baycun waa iib wakada tacdiiluna waa lamid cala lmadhabi haddaan qabano wa qismatu lajzaa'ina ifraazun weeye fi ladhari adhar haddaan qabano waxau yihi sheekhu qismada labaad ama qaybinta labaad waa qismatu radd ama qismatun biradd waa qaybin wax la celinayo weeyaan tani marka waa maxay wuxuu leeyahay masalan labada jaanib dhul bay wada leeyihiin dhulkan labadiisa dhinac mid ka mida ayaa ceel baa ku yaalla geed baa ku yaalla aada u midho badan dee geedkii ceelkiina lama qaybin karayo laa yumkinu qismatu in la qaybiyaana suurto geli mayso markaa maxaa la samayn fa yaruddu wuxuu celi man yaakudu ka qayb ahaan ku helaa qista qiimatii qiimihiisa dee qaybka ninka kale leeya ayuu celin masalan dhulkii waa loo kala bari waa loo qori ridi ka uu ceelku raaco ama geedku raaco waxaa la odhan ceelkan hala qiimeeyo waxaa la yidhi milyan baa la siinaya shan boqol u celi baa la odhanayaa ninkii kiiu xaggiisa raacay na qiimihiisii markaa kala barhkii ayuu celinaya dhulkiina way kala barhanayaan walaa ijbaara fii wax dirqiina kuma jiro dee waa waxaan shirka ka jirin baa la ismilkisiinayaayo isaga lama dirqinayo wa huwa baycun waana iib tani iyadu qismatu raddi waa iibo dee ceelkiibuu markaa lacag kaga iibsanayaa ninkani ninbaa ceelkii iibsanayo ninkii kale lacag u celinaya wakada tacdiilu qismada qismatu tacdiilkuna alqisma bitacdiilna waa iib cala lmadhabi haddaan qabanno maxaa yaele juz kastaa waa mushtarag oo way wada leeyihiin markaas halkaanay waa iibsaayeen cala lmadhabi haddaan qabanno wa qismatu lajzaa'i ifraazun qismatulajzaagu ayadu waa uu kala soocidun waa waxoodii oo loo kala soocay un ila wixii waa isleekahayn si isleegna waa lahayna waa loo kala soocay un biladari haddaan qabano maxaa yaele hadday iib ahaan laydi jibaar ma galeen wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi raddi qismatu raddiga alridaa raalnawasho bacda khuruuji qurcati intay soo baxday dabadeed ee walow taraadayaa hadday ka raali noqdaan biqismati maa shay qaybintii laa ijbaara fiihi usturida ridaa ayaa la shardiyaa bacda alqurcati bilaa saxi haddaan qabano ka qawlihimaa radaynaa waxaan ku raali noqonay bihadihi alqisma aw ama bima akhrajat lqurca waxay qurcadu soo saartay waxau sheekhu yidhi waxaa la shardiyaa qismat radd qismadaa wax la celinaya masalan ceelkuu dhinaca raacayo waxaa la shardiyaa arridaa raalli noqosho markay bilaabmayso wa bacda khuruuji lqurcati qorituurku intuu soo baxay dabadeedna ayana wayn raalli ahaansha meesha u yimaadaa oo ninkanuu ceelku raacay mooye ka kale waynu raalli noqdaa maxaa yeele waa wax dee la kala iibsanayo baycuna dee qurco keliya kuma xasilee raalli noqosho ayaa laga maarmaana walow taraadayaa haddaba hadday ka raalli noqdaan bu iskala raalli noqdaan labadii wax wada lahaa biqismati maa laa ijbaara fiih wixii yaanihi aan la isku dirqiyaynin ayay inay qaybsadaan ku wada hadhaadhi noqdeen usturid aridaa bacda alqurcati fi lasax intii ay qori tuurteenna raalli ahaansho ayaa la shardiyaa oo ay yidhaahdaan radaynaa bi hadihi alqisma qaybintan waan ka raali noqonay oo bima akhrajat lqurcatu waxay qurcadaasi soo saartay ayaa ka raali noqonay maxay leeyihin raalli ahaanshuhu waa arrin qarsoono dee arrin muuqda in lagu xidha ayaa laga maarmaana walow habata hadduu sugmaa bibayinatin markhaati qaladun ow xayfun fii qismati ijbaarin nuqidood waa la burin fain lam takun bayinatun haddaanay jirin waddacaahu waaxidun oo sheegto falow waxaa u sugnaaday taxliifu shariiki inuu dhaariyo ee walow iddacaahu hadduu sheegtay fii qismati taraadin waqulnaa nidhaha hiya bayicun weeye fala saxu annahu laa ahara lilgaladi oo falaa faa'idata lihadihi dacwa dacwaddan faa'ida kuma jirto qultu cali nawowi haddaan hayn wain qulnaa ifraazun haddaan nidhaha nuqidad waa la burin in habata hadduu sugnaado wa ilaa haddii kale fayaxlifu shariikuhu ayaa dhaaran wallahu aclam waxau yihi sheekhu haddii ay ku suganto bibayinatin markhaatibaa waxa ku sugmay qaladun qaybintii in qalad ku dhacay aw xayfun ama jawriya dee xasha inay ku dhacday ayay markhaati caddeeyeen sidii aynu wuxu qaybinay dee waxa la qaladkaasaa ku jiray cadaalad darradaasaa ku jirtay fii qismati ijbaar waana qismo markaa la isku ijbaaray oo qismooyinkii la isku ijbaaraya ayahay nuqidad waa la burin buu leeyahay qismadaa maxayla waxay ka dhigan tahay iyadoo markhaati dee qaadigu inuu dulmi sameeyey ama markhaatiyadoo ay been sheegeen oo kale bay ka dhigan tahay fain lam takun bayina haddaba wax markhaatiya lama hayo waddacaahu waaxidun mid unbaa sheeganayoola waa lay dhacay waa lay dhacay qalad baa jira dulmi baa jira mid baa leh wixina waa la qeybiyey falow taxriifu shariiki markhaatina ma haysto wuxuu leeyahay shariigiisana uun ha dhaarsado in aanu wax qaladi aanu ku jirin un ha ku dhaarsado dabeedna sidaas ayay ku soconaysaa qismadi walow iddacaahu hadduu sheegtay haddaba qalad ama xadgoyn leexasho fii qismati taraadin qismo raalli la yskala noqdo masalan qaasim bay samaysteen ama nafahantooda ayay u kala qaybsadeen intay qaybsadeenna raalli bay ka noqdeen wa qulnaa waxaanaynu nihi hiya baycun qismatu taraadigaasi waxani waa iib iyo wax isdhaafsi bal asaxu annahu laa asara lilqaladi qaladkaasi raad male mar haddii waxaanaynu dha waa la kala iibsaday qaladkaasi raad male falaa faa'idata lihadii dacwa dacwaddani faa'iide male maxaa yeele dee qof wax lala iibiyo laga iibiyo lala gaadhay dee waa laygu dhacay waxan waad igu qaaliyays ama jabniin baad igaga iibsatay iibka taa iyada laguma kala noqdo markaa wax dacwaddaasi faa'iidada leedahayna ma jirto lama dhegaysanayo wain qulnaa haddaba haddaynu idhahna qismatu taraadigaas ifraazun war waxoodii un bay kala socdeen haddaynu idhaahnana dee nuqidad waa la burin goormaa la burin in sababta dee hadduu qaladkii markhaati ku sugmo wa ilaa haddii kale oonu qaladkii markhaati ku sugmin fayaxlifu shariikuhu shariikiisun baa dharan inaan qalad jirin walow istixaqa haddaba haddii la muto bacdulmaqsuumi kii la qaybiyey barhkii shaa'ican in faafsan ayaa la muto badalat fihi way ku burin wa fi lbaaqiina khilaafu tafriiqi safqati baa ku sugan ow min annasiibayni ayaa la muto mucayanun in mucayan oo sawaun isleeg baqiyad baaqi bayna wa ilaa haddii kale badalad way buri waxau sheekhu yidhi wixii la qaybiyey unbaa nin kala qayb sheegtay wuxu uhi meeshanaa qaybsateen ee bihiinba ma wada laha in aanaa qayb lahaa buuri meeshiiba layskula soo kaca ama anaaba qayb ku lahaa buuri walow istuxiqa haddii la muto bacdulmaqsuumi shaayican weliba wuxuu leeyahay waa qayb shaayicaho waanu wada lahaynun buu leeyay oo meesha waanu wada iibsanay rubuc baanu masalan midkayba rubuc buu lahaa buuri badalad qaybintaasi way buraysaa wixiina waa shaayico uu ku wada faafsan yahay way buraysaa fiihi hortoo barhkaa way ku buraysaa barhkaa way ku buraysaa wa fil baaqi inta soo hadhayna khilaafu tafriiqi safqati safqada kala geynteedii khilaafkii ku sugnaabaa ku sugan masalan qofku markuu wada iibiye wuxuu leeyahy waxaanu lahayn wax iibkiisu banayn waxaanu bannaanayn waataynu ku soo marray beec laba qowlo midna uu leeyahay inta aanay bannaanaynna way ku buri inta kalena way ku ansixi marka wuxuu leeyahy hortu intan ayada la mutay qaybintii way ku buri laakiin inta kale een la mudanin khilaafkaasaa ku sugan ow min anasiibayni ama labada nasiib waxaa la mutay mucayanun in mucayana sawawn oo weliba isleeg in isleeg oo mucayana wuxuu leeyahy kana shan mise oo laba maydaan u kala qaybsa adna shantaa mitre xaggan aan kugu leeyahy adna shantan mitre xaggan aan kugu leeyahy buui waa in mucayana shaa'ic maahe isla markaa waana islaagta baqiir qismadii dee caadi bay ahaanoo dee nin walaba u jarun baa la odhan shanta wa ilaa haddii kale oo masalan shan iyo toban mitir buu sheegtay wuxuu leeyahay kanna waxa raacay toban kanna shan baa raacay buu leeyahay qaybtii batalad markaa qismadii way buraysaa maxaa yeelay marka midna toban laga goosto midna shan laga goosto dee waxaa dhacaysa markaa kan tobanka laga goosto inay shani ka maqnaato marka wixii ha la wada buriyo dee ninka labaatankiisana ha la wada siiyo inta soo hadhayna ha qaybsadaan wallahu aclam kitaabu shahaadaati shahaadaadka waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay bimacnaa waa markhaatiyaalkii ama markaa marag furadii marka waa jamcu shahaada shahaada ayaa shahaadaad lagu jamciyey waa markhaatiyadii macnaha marag furadii markaa shahida ayaa masderkeedu shahaado noqonaya mina shuhuud baanu ka yimi oo bimacnaa xuduura markaa shaahidka kaa furaya iyo kaan furayn xambaarsan intaba waa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxaa la leeyahay wuxuu mushaahid ku yahay oo arkayaa limaa qaaba can hayrihi waxa kayrkii ka maqan oo aanay arkaynin ayuu isagu arkayaa min aliclaam bay ka ahaatayna waa la yidhi oo bimacnaa dee ogeysiintaasoo shahido lahu annahu laa ilaaha ilaa huwa bimacnaa wuu ogeysiyo wuu cadday waxaa haddaba wasala ayad qur'aaniya ee xadiid nabowiya iyo ijmaaca intuba waa u daliil ilaahay baa yihi walaa taktumu shahaada isagoo dadka muuminiinta alla hadday war ha qarinina waxaa markhaatiga la yidhaahdo waxaa kaloo aayad kale ilaahay ku yihi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum waxaa maragelisaan laba ka mida raggiinna waxaa kaloo ilaahay yidhi aayad qur-aan waashiduu dea tabaayactum marageliya markaa wax kala iibsanaysaan markaa amarkaasina waa amru irshaad baa la yidhaha isagoo amru iijaab maaha xadiis saxiixayn ku jiray baa isna wuxuu ahaa rasuulku sala alla alay slam isagoo nin la hadlaya wuxu uhi laysa laka ilaa shaahidaaka aw yamiinu waar niyow kuma sugnaanin inaad labadiisa markhaati inaad labadaada markhaati dee aada meesha keento ama dhaartiisa inaad qaadato taasunbaa ku kala socon kartaan inaad laba markhaati keensato iyo inaad dhaarsato xadiid kale ayaa jira isna oo bayhaqi iyo xaakim iyo ay warinayaan rasuulka sala allahu alay slam su-ila cani shahaada markhaatiga ayaa la weydiiyey fa qaala lisaa'il wuxuu ku yidhi ninkii weydiinayay tara shamsa cadceedda ma aragtaa buu yidhi qaala nacam waan arkaa buu yihi haa calaa mitlihaa fashhad aw dac buu yidhi sidaa cadceedda aad u aragto wixii kugu muuqdo ku markhaati ka ama iska daa buu yihi haddana wuxuu sidaa cadceeddu kugu muuqata aanu kugu caddayn iska daa marka arkaanta ay leedahay shahaadadu waana inagu soo noqnoqon doonaan waa shan shaahid waa qofka maragga furaya mashhuudu lahu waa qofka loo markhaati furayo mashhuudu calayhi waa qofka lagu markhaati furayo mashhuudu bihina waa shayga laga markhaati kacayo iyo siiqadii marka waa shaahid oo qofkii markhaatiga furayay mashhuudu lahu kii loo furayey mashhuudu calayhi kii lagu furayey mashhuudu bihi waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood ay israaciyaan wa mashhuudun lahu intuu yidhaahdo wa calayhi wa bihi inuu yidhahdaa dhici karta ou raaciyo intuu mashhuudu lahu yidhaahdo ama mashhuudu calayhi intuu yidhaahdo inuu kuwa kalena markaa damaairtaasu ka soo qaato calayhi iyo lahu ama bihi inuu yidhah baa dhici karta intaa shantaa shardibana waxaa laga fahmayaa ama uu inoogu imanayaa hadalka sheekha ayuu inoogu wada imanayaa markaa shardigii ugu horreeyey ayuu inoo bilaabay oo waxaan leehay ruknigii horreeyey oo shaahidkiia shardu shaahidi shaahidka shardigiisu muslimu weeye xurun oo xora mukallafun oo la mashaqeeyey cadlun kaasoo cadilo oo duu muru'atin kaasoo anshaxiyo dhaqan wanaag u saaxiiba hayru muttahamin kaasoon muttaham aan ahayn mid la tuhmaynaya la tuhmaysanayana aan ahayn wuxuu sheekhu yihi qofka markhaatiga ah shardigiisu macnaha shuruuddiisa baa looga jeeda qofka markhaati laga dhigayo ee wax furaya ee ummadi ay ku kala baxaysa hadalkiisa waxa u shardi ah muslimun an yakuuna musliman inuu muslim yahay